أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegaystayaal waa habeen talaada ah taariikhda hijriyadana waxa ay ku beegan tahay soddonka bisha lixaad ee jamaaduthani sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararka aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah saciid deni hogaamiyaha maamulka shaadaladirirka isku magacaabay puntland oo dowladda xasan sheekh ku eedeeyey inay soomaaliya ka dhigtay sayrad hubka lagu kala iibsado iyo dhulgariir ku dhuftay duleedka hawaas iyo adis ababa oo laga dareemay inta badan faafreebka waxaan caawa ku soo qaadan doonnaa mu'asasada alkataa'ib oo baahisay xalqada shanaad uguna dambaysay taxanaha geedigii guurguurte guul mise gebadhacleen qodobadaas ayaad barnaamijka ku dhegaysa doontaan ku soo dhowaada mar kale faafreebka wararka قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal ugu horreyn waxaad ku soo dhowaataan siciid dani oo dowladda xasan sheekh ku eedeeyey in soomaaliya ay ka dhigtay seelad hubka lagu kala iibsado iyo dhulgariir ku dhuftay duleedka hawaas iyo adis ababa oo laga dareemay qodobadaas waxaad ku dhegaysanaysaan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga ah alaab waxaa halkan ka soo jeedayay walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay bashiir xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa siciid deni oo dowladda xasan sheekh ku eedeeyey in ay soomaaliya ka dhigtay saylad hubka lagu kala wareejiyo madaxweynaha maamulka isku magacaabay puntland siciid deni ayaa sheegay in soomaaliya ay noqotay meel hubka lagu tijaabiyo ama saylad lagu kala gato hubka isaga oo muujiyey walaaca uu ka qabo in qoys walba oo soomaali ah uu yeesho hubka noocyadiisa kala duwan deni ayaa baaq u diray xukuumadda xasan sheikh taasi oo uu ku booriyey in ay aqbasho kala aragti duwanaanta islamarkaana ay joojiso hubka ay ku soo fatahayso dalka waxa uu soo hadal qaaday in shiixnado hub ah oo dhowaan loo daabulay deegaano ka tirsan gobollada gedo iyo jubbada hoose si loogu maquuniyo maamulka axmed madoobe xukuumadda fadhigeedu yahay muqdisho ayuu ku eedeeyey in xalka ay u aragto in la is hubeeyo kadibna awood loo sheegto siyaasigii la marsiin waayo ajandaha xasan sheekh maxamuud dowladda federaalku waa in ay waayeel noqoto oo aanay kala aragti duwanaanta xabad ku xallin ayuu yidhi deni khilaafka u dhexeeya jubbaland iyo xukuumadda muqdisho ayaa gaaray heerkii ugu sarreeyey kadib markii maxkamadaha banaadir iyo kismaayo ay soo saareen waaranno iska soo horjeeda oo lagu soo qabanayo xasan gurgurte iyo axmed madoobe waxaan markan soo qabanayaa mareegta caalamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ay bashiir mareegtu maanta daabacday waxaanse ka soo qaadanaynaa dhulgariir ku dhuftay duleedka hawaas iyo adis ababa oo laga dareemay wararka ka imaanaya magaalada hawaas ee dalka etoobiya ayaa sheegaya in dhulgariir cabirkiisu yahay shan dhibic cibar rigtar uu ku dhuftay meel aan ka fogeyn magaaladaasi kaasi oo lagu tilmaamay in uu ka mid yahay dhulgariiradii ugu waaweynaa ee la diiwaan geliyey toddobaadyadii lasoo dhaafay warbaahinta maxalliga ah ee etoobiya waxay sheegtay in dhulgariirka oo dhacay sagaal iyo labaatankii disembar uu mid ka mid ah sameeyey toddoba dhulgariir kuwaasi oo la diiwaan geliyey isla maalintaasi wargeyska adis standard ee ka soo baxay etoobiya oo soo xiganaya mas-uuliyiin ayaa sheegay in xudunta dhulgariirkaasi ay ku taallo meel qiyaastii afar iyo toban kilomitir u jirta magaalada hawaas mas-uul la hadlay warbaahinta dowladda ayaa tilmaamay in dhulgariirkan cabirkiisu ahaa shan dhibic eber rigtar laga dareemay magaalada adis ababa ee caasimadda ah waxa uu intaa ku daray in uu ka mid ahaa dhulgariiro dhowr ah oo la diiwaan geliyey toddobaadyadii u dambeeyey toddobaadkii hore ay ahayd markii lasoo wareeyey laba dhulgariir oo ku dhuftay meel u dhow buurta fentaale lama soo warin khasaare ka dhashay dhulgariirkan cusub dhulgariiradan ayaa badanaa waxa ay sababaan burbur ku yimaada dhismayaasha waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dab khasaare hantiyeed geystay oo ka kacay magaalada jabuuti dab aada u xogan ayaa habeen hore ka kacay magaalada jabuuti kaasi oo ay ku basbeeleen guryo badan in ka badan soddon guri ayaa ku gubtay dab habeen hore ka kacay xaafadda jebel ee ka tirsan magaalada d jabuuti dabkan ayaa guryaha qabsaday xilli fiid hore waxaana ugu dambeyntii suuro gashay in la demiyo lama ogaa sababta keentay mana jiro qof wax ku noqday waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu daabacday waxaana ka mid ah howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada mujaahidiinta fuliyeen waxay sidoo kale mareegtu daabacday bayaan ka soo baxay hogaanka mujaahidiinta alqaacida ee qaarad u eka hindiya oo looga tacsiyedeeyey sishaadka sheekh maxamed mire waaligii wilaayaadka islaamiga ah allaha ka aqbale waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu daabacday waxaana ka mid ahaa weerar ay ciidamada mujaahidiintu ku qaadeen fariistiin murtadiintu ku leeyihiin degmada beled xabo iyo dagaal culus oo ciidamada mujaahidiintu ay ku ekeeyeen saldhigga murtadiinta ee maayafuulka ee magaalada baydhaba xubintiina caawa bashiir waa inagaynta aad buu umahadsan walaalkeen maher maxamed ayuu kaasi ahaa markan iyo mu'asasada alkataayib ayaa caawa baahisay xalqada shanaad uguna dambeysay taxanaha geedigii guurguurte guul mise gebadhacleen qaybtan waxaa lagu soo bandhigayaa dadaaladii siyaasiga iyo dacwiga ee ay mujaahidiinta u istaageen muddadii uu socday gulufkii fashilma ee xasan guurguurte uu ku qaaday gobollada dhexe ee soomaaliya ku soo dhowaada isdaarkaas oo dhammaystiran
بسم الله الرحمن الرحيم
gurigeenni weeyaan waxownagu gumaysahe ilaahowna guulayadaan ku gelinahaaye muddada uu xukunka joogo dal xaraashe sida uu ugu helan yahay howlaha ay saliibiyiintu u igmadeen uguma hagarbixin bulshada soomaaliyeed ee uu sheeganayo inuu madaxweynaha u yahay muddada labada sana ah ee uu xukunka joogo waxaa musiibooyinka dalka ka dhacay ka mid ah fatahaado iyo daadad ku dhuftay koonfurta iyo bartamaha soomaaliya iska baddaa inay dowladdiisu gurmato eh waxay ka macaasheen dadkii dhibanaa ee ay dhibaatadu ku habsatay
ummadda soomaaliyeed waxaa u sheegayaa oo muslimiinta muxsiniinta oo beledweynuhu ku sadaqaysan jirtay inaysan koob shaah beledweynuhu soo dirin xalay labaiyo tobanka waxaa sukeenna kor haystay dj kumar iyo shagtimu ahay madaxdooda labada boqortooreyaasha waxaa sukeen anaa u dadka liigu dhiba anaa liigu dhiba liisku dilaya xaloo dhan waxaa soo dhiibtaan na soo gaari waa labada gudoomiye baydhabo iyo baar dheer iyo dhulkaas wax geeya muslimkaas geeya annaga hore waxaynu noo siiseen taana layna siiyo haddan haddaad soo dhiibtaan xaloo dhan waxaa laisku haystaa anaa u qaybina anaa u qaybina waxba noo keeni maayaan wixiina haysta dada waana mahadsantihin waxaad mooddaa gobolkii gado in uu ireland jasiirad noqday ku xidhan dowladda kenya ee soomaaliya aan u furnayn ee aan lahayn buundo ee dadkii uusan gaarin gargaar ee dadkii ay la tabaalaysan yihiin waxaad aragtaan oo taas baal socota dowladdii laga rabay gargaar iyo guddiyo inay abaabusho oo guddiyo u saarto intii guddiye ayaga emergensiga loo saari lahaa inta wax lala qaban lahaa in maanta inta xildhibaanadii loo yeerto la yidhaahdo dastuurkan madaxweyneaan rabaa inaan noqdo madaxweyne ku-xigeen magacaawdee haddii ilaaha idinkeeda le xildhibaano ila baas kareeya waxaan arkahayey ra-iisul wasaare xamse oo biyo lugaha la galay degmada doolow intaasay ka ahayd igu sawir soomaaliya igu sawir uma baahan midda kale dad mutadawiciin ah yaa waxay gadeen doomuhu dadku ku socdaan yaa waxay u gadeen deegaankii ilaahay hadda waa yaallaan lama qaadin dowladdaa waxay tiri annaga qaadayna ma qaadin waxay kirayn la'daa dowladdii diyaarad fokar ahoo shan kun oo dollar yay kirayn la'da dadkiina way ka haysataa doomihi waxay leedahay annaga geynayna isku soo sawirayna waxan oo idil waxay dhacayeen iyadoo xasan sheekh maxamuud iyo wasiiradiisu ay dhaqaalihii ummadda ku bixinayeen safarro la isaga kala gooshayo waddamada dibadda oo aanu jirin ujeeddo iyo hadaf maangal ah oo loo aadayo waxayna xukuumaddu awoodi weysay inay dadka tabaalaysan gaarsiiso raashinkii iyo agabkii kaalmada ahaa ee dibadda laga keenay arrinta sodma ee raashinkii la dhacay iyo kan hadda shalay la tawinaya waa la dhacay laleeyahay konton baabuur madaxweynaha waa ogyahay ra-isul wasaaraha waa ogyahay markii aad weydiiso wuxuu ku leeyahay qalad ah oo arrintaas waa maqle aad iyo aad dhibaato waayo dadkii loogu talagalay wax ma gaarin uu ku leeyahay qof kasta ood weydiiso haddana qof u eedaysan arki maysid oo dadkii xataa wixii inaan la gaarsiin karin oo caqabado ay dowladda dhexdeeda ay ay ka jiraan Eh, oo la leeyahay eh, raashin gargaar u yimid hal canshuuro oo canshuur dhaaf aan la ogolayn la xayiraayo la caqabadaynayo iyadoo lagu marsiyoonayo dowladnimo iyo waxaa jira iyo waxaadan aada u fahmi karin runtii dhulka ay ka taliso dowladda federaalka iyo dowlad goboleeda naftooda culaysaa ka jiro markii la yidhaahdo raashin hala marsiiyo shalay marka aniga darada markaan doolow tegey waxaa la ii sheegay eh, dadka jooga meesha deegaanka iyo dadka gargaar ka shaqeeya inta waxay ii sheegeen raashinka ka yimaada berbera ee doolow yimaado inuu ka raqiisan yahay midka xamar ka tago sababaan weydiiyey waxaa layidhi berbera wuxuu soo dhex maraa etoobiya canshuurteeda waa hal meel hal kasta ma laga canshuuraa dheh laakiin xamar markuu ka baxo canshuurta xamar ee ka bilaabane ilaa iyo dowladda federaalka dhulkay joogto oo dhan waa wada canshuur marka waxay ii sheegeen halkii gaari ee inta ka baxaa ee doolow tagaa in toddoba kun oo doolar lagu canshuuro waxaa intaas oo idilka sii daran fajac iyo amakaagna ah in xilli magaalooyin waaweyn oo ku yaalla dalka ay daadadku qaadeen malaayiin dad ahna gudaha dalka ku barakaceen in dhanka kale hay-adaha dowladdu ay ku mashquulsanaayeen kala boobka hantida ummadda iyo tartanka loogu jiro sidii mushaarka loo kororsan lahaa xildhibaanada oo mushaarkooda lagu qiyaaso saddex kun iyo shan boqol oo doolar qofkiiba ayaa ku doodayay in miisaaniyadda loo kordhiyo laguna daro kun iyo shan boqol oo doolar si lacagta bilaha ah ee la siiyo xildhibaanka ay u noqoto shan kun oo doolar
waa run baarlamaanku eh, gundadii ay qaadanayeen in ay dalbadeen in la kordhiyo loo kordhiyo waa run shan kun oo mishaar aan qaadanaa Eh, dad badan waxay u maleeyaan mishaarkeen inuu aada u badan yahay sax waaye waa badan yahay laakiin dadka soomaaliyeed waxaan ugu qabanno ma leh wax mas-uuliyadda dadka soomaaliyeed ugu qabanna saakay oo cunto noo xil saartay aan ugu qabanna ma jirto oo haddii runta aan ka sheegnane boqolkiiba sagaashan ex- expatriyeedaan wada nahay Ah, annagii qolo xalla joogta to- meelo badan aan ka sheegay wax badan oo isdhaana lama arko kulligeen expatriyeedaan nahay waan ka shaqaysanaa dalka xoogaaga yarka resourceka aan ka helnane ilmahanoo dibada jiraan ku biilanaa midka ugu roona nairobi degan ma taasaa been ah waxaas marka iliidkaa la rabaa yaa la xisaabtamaya iliidka shacabka sow noola xisaabtamaya sow noo saga kee celinaya ma sidii een, eh, sheekh xasiinayna yeelayaan bangaladesh mise sidii eh, kuwii sirlanka ka caroo sariiraha madaxtooyada ay fulayeen ayna yeeli doonaan anigu waxaan u haystaa problemka soomaaliya waana ku celcelinaya waa nuqbada siyaasiga waa iliidka siyaasadeed waaye
waxaa intaas sii dheer in xilli ay gabtay waajibkeedii saxda ahaa ee saarnaa inay kooxda ridada soomaaliya dadka ku madadaalinaysay juhdigeeda iyo dhaqaalaheedana ku bixinaysay masraxiyadda lagu maamuusayay ciyaaraha kubadda cagta iyo abaabulka xaflado lagu bogaadinayo waxqabadka afka baarkii ah ee xukuumadda ridada waxaan aad ugu xumahay wasiiro ciyaala suuqiin ah kelmaddaasaan ku tilmaamaya shacab aanu naxayn ee waxay matalaan aysan jirin ee xilalkana lagu siiyey noocaaya dadka lagu siiyey oon ognahay ee laaluush lagu siiyey oo habeen horena aad ogeydeen xukuumaddii laba sano oo u dhammaatay wixii u qabsoomay keliya aan ka aragnay sawirro iyo baanarro meel lagu soo dhejiyey oo aan islaan wuxuu ilaahay ka irsaaqayo keliya kambaniyaasha daabaca baanarrada iyo waraaqaha bas ah wax kale oonan arag oo ay soo bandhigeen aysan jirin
gob iyo gun geed ma wada kulmiyo eh mujaahidiintu waxay iyagoo gacan ku dafcinaya duulaannada horarka ah ee murtadiinta iyo saliibiyiinta ay dhanka kale gacanna ku caawinayeen dadkooda tabaalaysan waxay gurmad iyo gargaar walaalnimo u fidinayeen shacabka ku nool koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxayna gurmad gabaad iyo gasiin wixii ay awoodaanba gaarsiinayeen dadka ay fataahaduhu saameeyeen
bismillahi raxmaan raxiim Eh, waxaa bilowday daabulkii dadkii ku go'doonsanaa eh, tuulada miriiri oo ka tirsan tuulooyinka ay dadka muslimiinta ee shacabka ay ku go'doonsanaayeen ayadaan hadda bilownay rarkii ugu horreeyey baa hadda la wadaa kuwo kalena waa la rarayaa hadda waxaan u soconnaa meeshii loogu talagalay dadka kan in la dejiyo ayaan hadda u soconnaa
hargeysa waxaa ka jirta maanta mid farax badan oo qayr badan oo abshir ah ee walaayada gurmud soo samaysay waxaa laga helay malaariyo laba cirbadaa laygu dhuftay afarna waa lii soo siiyey waxaa liidhahay malaariyaa lagaa helay daawadii waa lii soo dhammaystiray isticmaal baa lii dhahay intaa waxa ii dheer waxaa lii siiyey raashiin oo ah bariis iyo sokor iyo saliid iyo shandarwa iyo bac waxaa i siiyey walaayada harakatalshubaab mujaahidiin madaxooda kor allah ka dhigo ilaahay guulna ha siiyo gaaladana allah jebiyo anu magacay faado maxamed kuulo lii dhahe fataxaad weega ninka dalay markii buurta biyo korni haddin buurta ninka furfurmi gurmada hani walaah muslimiinta gurmada ninsheena madisha kor allah ka dhigo gaalada allah jebiyo alxamdulilaah doonana noo keena doonta dufuulno
أنا مغعي وحل لها قريش أمر عبدي يلي لها وها دقنيهاي هاواي الحمد لله بيا نباب مجاهدين تا ولمضى ما أنت وها نو كان راشن فربضا أكو فرحني هذه هذه راشن كنا وها كمد سكر بريس بر تمر الحمد لله رب العالمين إلهو قاعدة بور كان سارن دب الله كي أيك نقول الله كسيو إنا نو تجان برا ولا نو سو هذه كان مجاهدين الله نو كسو ilaahay falligiisa
feeskii saddexaad waxaana la siiyey sasiiriyaal iyo lacag kaashi oo qofkiiba ah afartan doolar mahaddaas allah iskale mahad ka dambo walaayada islaamka ayaa noo soo gurmatay waana taageersannahay
dadka mujtamaca annagaa ka mas-uula annagaa ka dhalannay annagaa ilaahay nagagala xisaabtamaya subxaana wa tacaala inaan qabanno yani shaqadatan inaan qabanno waxay u baahan yihiin inaan qabanno waxaan awoodi karno inaanan ka hagarsan ilaahay idinkiisa gacanna aan diintooda ku difaacanno iyo dalkoodii iyo gobonnimadooda gacan aan ku difaacanno gacanta kalena waxay u baahan yihiin ee xaajaad ah inaan ku gudanno waxaad ogtihiin horumarintu keliya maaha mashruuca maanta socda keliya maaha horumarino badan ayaa xarakadu soo bandhigtay qaybteeda warbaahintu ay soo bandhigeen shaqooyinka ay walaayaadku ay wadaan ay soo bandhigeen biyogelin baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa in yani waxaa weeyaan biyoxireenno waaweyn laga qodo dhul oomana ah ceelalna laga waayey sida biyoxireenka bulufullaay waxaa ka mid ah biyigelintii ballaarnayd konton iyo shanta kilomitir qaadatay bu'aaliyo arabow u dhexaysay baa ka mid ah yacni waxaa weye ceelashii waray la qoray baa ka mid ah waxaa weeye isbitaallada la dhisayaa ka mid ah daaweynta dadka sida majaana loo daaweynaya ka mid ah daaweynta xoolaha ka mid ah horumarintaa marka waa horumarin annaga na saaran weeye laa shukra cala alwaajib cidna maanta ixsaan iyo loogama rabo waxaa weeyaan wax looga raba ma jirto ilaahay baa loogu dhowaanaya subxaanahu wa tacaala kadibna shaqo ilaahay na saaray baan gudanaynaa waxaanu ajar kaga rabnana waa allah subxaanahu wa tacaala inuu naga ajarsiiyo ducada dadka muslimiinta ay ducaynayaanna ilaahay inuu noogu kaalmeeyo jibinta iyo la dagaalanka iyo waxaa weeyaan cadowga dalka jooga inuu ilaahay noogu kaalmeeyo ducadoodii ayaa looga gon leeyahay ilaahayna waa waa ajiibay ducadoodii xamladii ugu ballaarnayd ilaahay waajibiya subxaanahu wa tacaala قافلات الخير دائم وأنت غير ربي يبارك فيك marka laga yimaado gurmadka iyo garab istaagga walaalnimo maamulada wilaayaadka islaamiga marnaba kama gaabin kaalintii ugu aadanayd ka hortagga iyo fashilinta duulaanka uu xasan sheekh maxamuud ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga haddii ay tahay baraarujinta iyo wacyigelinta bulshada kulamada lala yeelanayo qabaa'ilka soomaaliyeed iyo shirarka lagu taageerayo jihaadka ka socda waddanka ee ka dhanka ah saliibiyiinta iyo murtadiinta shirweynihii culimmada wilaayaadka islaamiga kulankii hoggaanka dhaqanka ee beelaha soomaaliyeed iyo wadatashigai labaad ee looga arrinsanayay jihaadka ka socda bariga afrika waxay dhammaantood ahaayeen kulamo uu maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka taabageliyey xilli uu dalka ku jiray dagaal adag lama horaanna ay ahayd in laga tashto wadciga waddanka garab istaag buuxana loo muujiyo mujaahidiinta difaaciya wilaayaadka islaamiga
سرنا بعون الله منهاجنا منهاجنا تقوى سرنا سرنا سرنا بعون الله منهاجنا منهاجنا تقوى ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه فالله غايتنا يحب ما يرضى لله من يرجو مولاه في مسعاه allah fadligiina waxaa dadaaladan uu sameeyey maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ee hagarla'aanta ah qiray cadow iyo saaxiib iyo qof waliba oo goobjoog u ahaa tagtada aan ka warramayno guulna waa miduu cadowgaagu ku qiro natiijada iyo miraha ka soo baxay dadaalada ay bixinayeen maamulada wilaayaadka islaamiga waxaa ka mid ah in mucskaraadka tababarada ee mujaahidiinta ay buux dhaafiyeen dhallinyaro jihaadoon ah oo soo ajiibay baaqa allah xeryaha tababarada ee sayid moxamed cabdulla xasan ribci ibnu caamir iyo kuwa la midka ah ayaa qaabilay kumanaan mujaahidiin ah oo soo dhammaystay tababaro kala duwan oo ka mid ah funuunta dagaalka
عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي ننصر دينا شرعا أسمى بالسيف ولا يفتر في الله لنا عزما قدما
allah faldigii goodigii iyo gebgabtii gurgurta ayaa soo gebagabooday laba sano gudahood murtadkan iyo xukuumaddiisa kuma jabin oo keliya fagaaraha dagaalka balse waxay sidoo kale ku jabeen dagaalka fikirka ee ay doonayeen inay ku dumiyaan caqiidada saxda ah ee ummadda kuna suurad xumeeyaan jihaadka xaqa ah ee lagula jiro soo duulayaasha ee raggii shalay ee fadwoonayey oo anigoo kale ka soo dhigayay xaaraanta naga dhigayay oo dad wax un ka shaqaynaya naga dhigaya maantay booskii ay annaka nagu sheelay nagu sheegayeen boos ka sii hooseeyay joogaan ee kuwii shalayna lahaa gaalada in la salaamo waa xaaraan oo nagu ceebinay gaalada salaanteed maanta gaaladii hoos joogaan war culumanimadu midday munkar kuu dirta maaha war culumanimadu waa midday cabsi ilaahay iyo maaragtay midnimo jacayl ummadeed midday ka shaqaydo wanaag ka shaqayda wey marka waxaas culummo lama dhihi karo majliska uu ka tirsan yahayna haddaysan islamarkiiba dhihin waa ka bixinnay oo aysan dhihin ninkaasu beriyow naga yah haddaysan dhihin waxaa weeye majlis maaha waxaan qirayaa inay yihiin ayagoo dhan sidaasoo kala wada yihiin waxa la yidhaha diinulmeligaa jira diinta dadka danle yidhaaha la yidhaha dad badan oo qamiisale oo garar waaweyn oo oo axaadiidii qur-aan akhrinaya waa diinulmeligi akhriya waa ku shaqaystu haya
intii ay socotay xamladan heybadda ciidankooda ayaa ku hor burburtay kaamirooyinka kataa'ib sumcadda warbaahintooda ayaa ku hor kuftay xaqiiqada uu tabinayo iclaamka jihaadiga culimaa usuugi ayaa ku guuldaraystay inay ciidanka ku qanciyaan ku negaanshaha furimaha dagaalka
askarta waxaa ugu tegay marka wacyigelin askarigii qaran marka marka aad wax u sheegi maagto wuxuu ku leeyahay maanta qaad iyo qaad warreedhe waxaan rabaa inaan diintaada kuu sheego wax adduunia aqara ku anfacay horta aan ku dhagaystay qaad iyo qaaduu ku leeyahay marka si aad isku furdaamido waxaa u baahan tahay marka inaad qaadkii u qaaddo oo mataqaanaa wax u samaydo adiga oo raba in aad wax u sheegto
waa askari qayilsan oo indhaha taagaya oo drag soo isticmaalay oo aan miyirba qabin
halka khudbadaha madaxda iyo saraakiishu jeedinayeenna ay taxaddi xooggan kala kulmeen xaqaa'iqda tahla fagaaraha iyo muuqaalka laga soo tabinayay jiidda hore
xanaanka loola diriraayo hadduu fiican yahay maxaa ciidamada u soo jabeen maanta ma la socotaa ciidanka milatariga maanta hal guutoo dagaalami karta inaysan ku jirin waryaa wax badan oo aanan rabin inaan meeshan ku sheegin dartooda ma raba inaan ku sii socdo ciidanku waa khaldan yahay sida loo maamulay sida loo hogaamiyey waa khaldan tahay sida loo hadda dhisaa khaldan waan sheegaynaa waxay maraysaa dagaalkii aan qaadnay meelo badanna lagu xoreeyey meelo waan haynaa meelo badan laga soo baxay ciidan badanna ay maamul xumo inooga dhinteen meelo badan oo la qabtay oo goobo badan oo la qabtayna dib looga soo baxay waxay maraysaa wixii liido darad ka dhacay waxay maraysaa ceelashii biyaha oo noo jirta toban iyo dhowr kilomitir waxa ka dhacay waxay maraysaa waxa maalin kasta dhacaya amniga waad og tahay qabaadka ka yimid waxaa ka mid ah inuu ciidanka burburay ciidanka yunityo aad u tababaran baa ku jira yunitka danab yunitka gorgor yunitkan lagu soo tababaray imaaraadka la dhihi jiray lagu tababaray eritrea loo baxshay ilaalo qaran yunityadaas waa yunityada aad ugu tababarnaa soomaaliya oo ciidamada mustaqbalka la filahayay soomaaliya inay isku hayaan ay ahaayeen yunityadii baa ku burburay waa ku baabi'een dhalinyaro badan baa ku baaba'day waxaa kaloo ka dhacay hub fara badan in lagala wareegay welina dagaalkii uu meelihiisii u taagan yahay marka waxaa moodaa shabaab inay sidii hore ka xoogeysanayaan inay hub fara badan la wareegeen ciidankii soomaaliyeed ee tababarnaayeen oo burburayo degmooyinkii la qabtay gadaashoodii baa shabaab imaanayaan degmo iyo degmo isma gudbi karaan ciidankii waa niyad jaban yahay waa burbursan yahay kuwii ugu tababar fiicnaa haddii sidaas looga adkaanayo kuwii kalena way sii yara baqayaan
waad ogtihiinoo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wuxuu ku jiraa dagaal aad u weyn laga bilaabo laga bilaabo meesha la yidhahda gaalkacyo ilaa wuxuu uga jiraa raaskambooni uga jiraa dagaal dagaalkaas uu ku jirana waa dagaal cadow oo ma aha dagaal dowladeed waa ka dhib badan yahay waa jabhado dagaal jabhadeed waaye isagoo kula jooga kaana maqan nin kaa maqan kulana jooga adigu si aduu la dirirto waa adag tahay gaarigan oo wado dabcan waagii tareena loo bixiyey soomaali meeloo tareen ku socda aniga maba aqaanin dalkeena tareenna ma lehe taasaa markii hore qaldaneedba laakiin gaarigaan shidaalka meesha uga dhammaanayaa si weynaa markuu ka dhammaado madaxweynaha keligiis arkay inuu saaran yahay asaga isaga degi doono haddana tartartijiibaa looga degaa qolaba meela uga hartaa innaga waa hore aragnay inuu meelu ku dhammaanaa jirin marka waa isaga harnay dowladdii way macno beeshay way qiimo beeshay dalkii xukuumad tayale kama jirto amni waa aragteenoo meesha hadda uu maraayo inkaga sheekaymayno dagaalkii al-shabaab meesha uu maraayo la isaga sheekaymaayo dad baa waxay u haystaan haddii xasan sheekh ku soo jabo dagaalka in dowlad cusub iska imanayso businesska business as usual wallaahi inaanay noqonaynin soomaaliya waxay gelaysaa xaalad doonarisku ka quustaan dabadeedna disaastar maanta jiritaankeenni baa laysku hayaa bayna alxayaat walmowt baa dalku ku jira shabaab waxay isu diyaarinayaan dowladnimo waxay isu diyaarinayaan dagaal kale dadkoodii kaydka ahayna weli way u joogaan nimanku nimanku shaqo fiicanay haystaan shaqo aada u fiicanay haystaan niman cadowgoodana yaqaana saaxiibadoodana yaqaana danahooda yaqaana hadafkoodana yaqaana weyaan
waxaan rabaa marka inaan sheego shabaab xoog buu leeyahay maanta they are strong and they were stronger and more sophisticated by the day way ilaa intay jireen abuurmeen ilaa hadda maanta ugu xoog badan yihiin realityga in la sheego waayo shabaab dhul badan bay joogaan they have a very appealing narrative narrative waxay leeyihiin ay ka gadeen dhallinyaradeenii and there is no counter narrative-na ma jiro
dowladda soomaaliyeed iyada oo xiganaysa qodobada kala duwan ee dastuurka jamhuuriyadda sharciga isgaarsiinta qaranka iyo sharciga warbaahinta qaranka waxa ay mamnuucday oo gebi ahaanba ay joojisay nuuc kasta oo la xidhiirta faafinta falalka argagixisada iyo fikirkooda iyo arrimaha ku saabsan in farriintooda la gudbiyo codadkooda iyo muuqaaladooda iyo sawirradooda iyo farriimahooda qorshaysan midna lama faafi karo waana dembi طفيل بن عامر الدوسي nin caaqila buu ahaa oo caqli badan oo gabyaayo gabya oo tolkii oday u ah yacnii nin wasnila buu ahaa laakiin soo cimraysa buu isoo markuu maka yimi ayay reer makii warbaahintoodii ku akhriyeen iska koobnayd ee afraadda iyo dadka warka loo sheeg sheegayaa warbaahintaasi ninkan waxay ku kalliftay inuu dhagaha furaysto oo uu cudbi geliyo u tidhaahdo maxamed haddaad maqasho armu ku sixraa ninka kani waxaa la yidhi nin sixoroala oo caynkana waa xarb dacaa'iyoo la sameeyey waxay warbaahin fudud oo af laga sheeg sheegaya ku kalliftay nin caaqila oo gabayaaya oo waayeel reeru taliya ah inuu cudbi qaato oo dhagaha gashado oo is idhaahdo ballinka ayaan waxbaba kaa soo gaadhin laakiin akhiiran ilaahay wuxuu qadaray inuu mar dambe caqliga isticmaalo uu yidhaahdo war qof garaadla baad tahay ee maad horta dhagaysatido wuxuu sheegayaa hadday xaq tahayna waad raaci hadday baatil tahayna waad iska diidiye nin weyn inuu dhagaa furaysta malaa waa la dhaamaayo furta iska saar buu isidhi markii dambe furta iska saar uu nebiga dhegaystay salawaatu ullahi wasalaamu calayh deetana wuu islaamay codadkooda iyo muuqaaladooda iyo sawirradooda iyo farriimahooda qorshaysan midna lama faafi karo waana dembi
hagaag walaalaha muslimiinta ah idan dhegaysanaya halkaad nagala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee andalus meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayana waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan goordhow idiin soo tabinaynaa barnaamij tabin toos ah oo mid ka mid ah xerooyinka murtadiinta iyo saliibiyiinta ay ku wada sugan yihiin mujaahidiintu ay weerar cag marina ku qaadeen barnaamijkeenna waxaa noo tabin doonaa oo idinku wareejin doonaa maxamuud sheekh axmed tooshow iyo istuudiyaheena saddexaad haye maxamuud ترمى بشرارة راض كالسيف كالريح كالموج غزارة عاد كالخيل كالليل intii uu socday duulaankan iclaamka jihaadiga midkiisa maqalka iyo midka muuqaalka ayaa allah fadligii noqday isha lagu kalsoon yahay ee loo daba fadhiyo xaqiiqada dagaalka iyo xogaha rasmiga ah iyadoo fursaanta ka howlgala baraha bulshadana ay la wareegeen hoggaanka tabinta dagaalka iyo baratanka ka socda baraha caamka ah waxayna soo hoyeen guulo iska daa saaxiibka ee uu qirayo cadowga qudhiisa نصب المحتل خداعه أغرى فيه سمساره صاغ الكلمات warbixin ay soo saartay macadka isgaarsiinta istaraatiijiyadda ee hoos tagta isbahaysiga nato waxaa lagu sheegay in habdhaqanka liita ee dowladda soomaaliya midowda afrika qaramada midoobay iyo beesha caalamka ay u maareeyeen istaraatiijiyadda warbaahinta ayaa siisay warbaahinta al-shabaab fursad ay si caqabad la'aan ah u howlgasho iyadoo oo aanan jirin warbaahin hor istaagta ama loolanla gasha warbixinta ayaa intaasi sii raacisay in marka laga hadlayo weerarada waaweyn waxay saxafiyiinta iyo dadka ka howlgala warbaahinnada aaminsan yihiin in warbaahinta al-shabaab ay ka run badan tahay ka degdegsiimo badan tahay kana xogogaalsan tahay warbaahinnada u shaqeeya isbahaysiga iyaga ka soo horjeeda arrinta oo shabaab ay hadda ay fiidiyoyaashaan ay soo duubeen waa fiidiyoyaal oo aa ujeedo wakhtiga la soo geliyey shaqada la geliyey oo aada u casri ah fariintana si sahlan u gudbin kara waa dagaal aada u muhiima oo qalbiga dadka lagu xado waana saameynteeday leedahay shabaabna waa arrintaas muhiimadeeda lagu geliyaa waana waxaan moodaa inuu ku gacan sarreeyo something that I call a kind of jihadi journalism, which is this counter.
warbaahinta al-shabaab waxay samaysaa waxaan ani ugu yeero warbaahinta jihaadiga ah tusaale ahaan waxay weerarayaan saldhig ay deggan tahay amisom kadib amisom waxay leedahay maya ma aysanna soo weerarin wax naga dhintana ma jiraan warka al-shabaabna waa been kadib al-shabaab waxay soo bandhigayaan sawirradii iyo caddeemo muuqaal ah oo wata aqoonsiyo ka marakacaya sheegashadooda
cabdiraxmaan waxaan maqalnay in tirada ciidamada ee halkaa lagu dilay ay konton ka badan yihiin al-shabaab iyagu waxay sheegteen boqol iyo dhowr marka soo ma dhihin karna dowladdu waxay xaqiiqda ka qarinaysaa dadka shacabka maya ma dhihi karno cabdulaahi miyaan dadka u sheegi karnaa oo suuragalna tahay sagaal askari ayaa ciidankii dowladda ka dhimatay boqol iyo konton al-shabaab laga dilay maangal ma kula tahay laftirkaada waa u sheegi karnaa waaba xaqiiqada
laakiin cabdiraxmaan geerida ciidamada dowladdu soo ma dhihi karno lama qarin karo ehelkooda iyo dadka asxaabtooda ayaaba baraha bulshada ku wadaaga sawirrada saaxiibada ay jeclaayeen ee geeriyooday intaa aragnana tirada aad sheegaysid way ku saddex jibaarantaa marka ma- ma Cabdullaahi, dad- warka ma dadkaa run- been sheegaaya mise adiga cabdiraxmaan been sheegaya cabdulaahi warka runta ah ee dowladda soomaaliyeed hadda ay dadka soomaaliyeed rabto inay u sheegto oo Mm.
ay xaqiiqada arrinta ku saabsan waa nambarkaasaan kuu sheegay oo sagaalka oo sagaalka ah. Sida waadka waa loo- sawirrada ay waa loo- soo waa loo dhigayaan wadaagaa.
ee baraha bulshada ee geerida Sawir- waxba kama jiraan sawirada geerida ah, dabcan dee qof Dadka ehelkiisa soo jeclaay.
dhigay oo Ha.
qofkiisoo dhinta uu soo dhigay waa beentiis ma dhihi karno Mhm.
laakiin dee anigu sawiradaas mana arkin ee, oo hadda sawirana lala wadaago nala hebel iyo hebel iyo hebelna ka Waa- warrama way ku jiraan baraha maaragtay ma jirto waa aragna intaan arag- oo dhan, nambaraan aragna waa jirtaa laakiin tirada ciidanka meesha howlgalkaas ku dhimatay waa waa sagaalkaas aad leedahay al-shabaab waxay soo bandhigeen gaadiid dagaal iyo saanad ciidan oo ay sheegeen inay ku furteen weerarkii masagawaay soo dhabarjabku maaha dowladda in hub iyo gaadiid intaas la eg hal weerar looga furto waa arka waa la ii soo diray sawirada ee, ciidamada muxuu ahaa ba- baabuurta dagaalka iyo hubka meesha yaala waxaasi wax been abuura oo dacaayada oo wax ka jira aanay jirin waa waa kuu sheegay ciidanka dowladda hal baabuura meeshaas uga gubtay waa la yaqaanaa oo Wax laga qabsado ma oo- jiraan.
wax laga qabsado baabuura ma jiraan ma garowsan tahay in al-shabaab ay idinkaga adkaadeen dagaalka dhinaca warbaahinta oo aad xakameyn weyseen fariimahooda isugu jira maqalka iyo muuqaalka iyo sawirradaba ee ay ku baahinayaan baraha bulshada Ee, runtii waxaan rabaa cabdullahi inaan kuu sheego horta ee, ma dhihi karo waxaan bedelkeeda waxaan dhihi karaa inaan ugu adkaano La- laakiin barihii bulshada ayaa laga helayaa muuqaalo iyo sawirro ay shabaab eh, leeyihiin oo qaarkood madidka ciidamada dowladda ku jiraan hadday amisom ahaan lahayd iyo gaadiidka iyo hubka ay leeyihin way soo baneen marba haddii fariintu ay gaarayso dadka soo ma dhihi karno gacantiinna weli
allah ayaa ku mahadsan oo guuleeyey addoommadiisa hoojiyey cadowgiisa owliyadiisana siiyey ballanqaadkii uu u yaboohay cadaaladdiisana ka waraabiyey colkii soo xadgudbay walxamdu lilaahi awalan wa aakhira
وسوف يزيدني عزما جروحي وإن طال الطريق لسوف
ألا نغفلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا إن الناس قد جمعوا لكم دعادة وأنا دمت وقال لي ها واكل ها وهو دماتي واكل فرحلين ها بين واي وحبك كما تجينا وأنا تجينا حسبنا الله ونعم الوكيل ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله محاجنا الكيمة ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال alla inuu nagu filan yahay war kama jooge annagu saan addooman ilaahay oo dhaba u naqalahayn waayo midana la أرض الجهاد عرفت دربي فلن أرضى بغيرك في نزوحي
walaalaha muslimiinta meel ay joogaanba ugu naseexayn lahayn in la fahmo oo lagu baraarugo dagaalka maanta caalamka ka socda iyo jihaadka gaar ahaan sharqi afriqiya meeshaan hadda dalkan aan joogno ka socda inuu ku salaysan yahay ama uu ka dhexeeyo kitaabka qur-aanka kariimka iyo kaa isaga ah aan hadda ka hadlaynay oo binaalka xeerka mataqaana xeer ciqaabeedka dalka u degan ama mataqaana adduunka o dhan ba ka jira Eh, labadaasaa dagaal ku dhex socda marka waa saaad u jeedeed xisbullah iyo xisbu shaydaan dagaal u dhexeeya wey ninba meeshu maanta isku qoro ayuuna ku qormaayaa yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu ansaar allah kamaa qaala ciise bnu maryama lilxawaariyiina man ansaarii ila allah war muuminiinow ilaahay u gargaara waa waataynu nihi qaabka tareenkan maanta jahanamada u socda waxaa looga beri noqon karaa inuu qofku waxaas uu naco gacantana kala baxo uuna maxaan ku idhaahdaa ciddii la dagaalamaysana uu gacan siiyo hadduu isagu qaabka u dumin karo ula dagaalami karana ula dagaalamo marka safkii uu maanta gala qofku unbuu ku qormaayaa waana ballantuna waa inuu amaam allaahi baa laisugu imaanayaa qof walba wixii uu shaqaystay ayuu halkaa ka heli doonaa
aan ictiqaadsannahay oon doonaynaa aan qoriga u qaadannay in kitaabka ilaahay dhulka lagu xukumo wasiilada xukumkaa lagu gaarayana ay noqoto wasiilatuljihaad ariiquljihaad soo maa intaasaan ictiqaadsannahay marka waxaa la rabaa mar waliba diinigeenna inuu ka baxsano ballanteenna iyo mawcidkeenna waxaa weeye imaa inaan ilaahay la kulanno subxaanahu wa tacaala nagoo shuhadda ah wa imaa in nasri inta la helo kitaabka ilaahay lagu dhaqoo la maamulo dadka wixii ka soo haro idil waa diidin mabaadi dimuqraadiya iyo dasaatiirteeda iyo waxay wataan dadka wato idilba nagu barbar bay naga yihin bere aan ka qaadannay ilaahay baanu subxaanahu wa tacaala ku ceraynaa سأبذل في سبيل الله روحي وإن كثرت على دربي جروحي سأبذل في سبيل الله روحي وإن كثرت على دربي جروحي وإن طال الطريق لسوف أمضي وسوف يزيدني عزما جموحي وإن طال الطريق لسوف أمضي وسوف يزيدني عزما جموحي سأبذل في سبيل الله روحي
murtadiinta gaalada shisheeyaha dabarilifka u ahna waxaan ugu baaqayaa inay allah u toobad keenaan lafahoodana naarta ka badbaadiyaan ilaa goorma ayaad heeryada gumaysiga sidaa dusha ugu sidaysaan ilaa goorma ayaad sida rati hayin ah reer galbeedku ugu rarnaanaysaan ilaa goorma ayaa dulligan idin daashaday ugu dulqaadanaysaan war diinta allah u soo noqda iyadaa dadnimadiinna iyo dugaal ku helaysaan diinta ayay badbaadadiinnu ku jirtaa adduun iyo aakhiro shareecada oo la hoos harsado ayaa sharaftiinnii lunti ku soo ceshan kartaan kitaabka allah oo loo hoggaansamo ayaad karaamo ku helaysaan ee soo noqda oo dadkiinni iyo diintiinni ku soo noqda allah baan ku dhaartaye inaan idin dulna waxaan ka jecel lahay inaad allah u toobad keentaan oo diintiisa u soo noqotaan bulshadiinnii iyo ummaddiinna muslimka ah aad ka mid noqotaan kuna dhex noolaataan idinkoo aamin qaba sida kuwo badan oo idinkaga mid ah oo toobad keenayba ay hadda nabad ugu nool yihiin walaayaadka dhexdooda
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير
قل ده النبي محمد اسلمك باب توب وفريه قل ده للذين كوي كفروا كفريه in yantahuu hadday joogsadaan in aduu ku colaabiyaa inay kula xarbiyaa inay jidka ilaahay dadka ka horjoogsanaan hadday ka joogsadaan yukfar waa la dhaafa lahum iyagu waa loo dhaafa maa shayba loo dhaafa qad salafa hormari wixii hormari loo sheegan maayo wixii hore ay xoolo bixiyeen xumaantii ay sameeyeen aflagaaridii ku hadleen wixiioo idil waa laga dhaafa wixiioo idil loo qabsan maayo wa in yacuuduu hadday noqdaan ay ka joogsan waayaan oo nebiga colaadintiisii إلا حربنت هذه النقدان كل نقدان فقد حقيقة مضت ويتكتي سنة الأولين أمره هرو الدذوذي لغول معاملون ويتكتالي وقاتلوا دقالم حداتي المؤمنين هم كو كفار مشركين تألا دقالم حتى أنت لا تكون عين أهان فتنة فتنة أنا أهان درتي أقول دقالم ويكون وحتى يكون أنت وهذا الدين دينك كله دمانك لله إلهي وهذا hogaansanku waa inuu ilaahay kulligii u sugnaado waan xataa yakuuna diinu diinka bimacnaa alinqiyaadu waaaca oo diimihii idilba loo hogaansamayo kulligeed ilaahay u sugnaato diin kale loo hogaansan yahay aan jirin wax xukumayso wain tawallow haddii ay jeestaan oo soo hanuuni waayaan markastaa loola dagaalamayo faclamuu ogaada idinka mu'miniinta ah anna allaha ilaahay mowlaakum mowlihii uu idin hiilinayo oo idinla jiray inuu yahay kolka yani waad la dagaalami kartaa nicma waxaa nicmo yeeshay almowla mowle lagu tiirsado oo wax u hiilaa nicmo yeeshay waa ilaahay wa nicma waxaa nicmo yeeshay annasiiru ku kuu hiiliyo mowlahan waa ninka weliya amarka kuu awey oo arrinkaa waa idin maamulayo nasiirun waa kan kuu hiilinayo waa ilaahay weeyaan kolka ilaahaygaasa idinku filan guud ahaan intaas ayaan ku hakinayaa faafareebka oo caawa intiisa badan aad ku dhegaysateen filimkii ay baahisay mu'asasada alkataa'ib assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu